sidii aad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta waxa uu ka badbaaday weerar qaraxyo ah oo lala beegsaday hoteelkii uu ka degan yahay ama uu ka deganaa magaalada muqdisho ilaa iyo saddex qof oo isu soo miidaamiyey ayaa weeraro qaraxyo ah ku qaaday hoteelka xilli ay socdeen shir jaraa-id oo saxaafadda ay u qabteen madaxweynaha cusub ee soomaaliya iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya oo isaga iyo wafdi la socday muqdisho maanta ay soo booqdeen ama ay yimaadeenba seenab abuukar wariyaha v o e da ayaa ka mid ahayd wariyaashii ku sugnaa hoteelka warbixintan ayayna goor dhaweyto nooga soo dirtay xaaladda qaraxaasi qaraxa ismiidaaminta ayaa dhacay xilli madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka arrimaha dibadda kenya samweyn geeri ay ku qabanayeen hoteelka shir jaraa-id kadib kulan ay qaateen iyadoo qaraxii ugu horeeyeyna uu dhacay markii uu wasiirka arrimaha dibadda uu hadlay wax ka yar hal daqiiqo isagoo sheegay inuu fariin ugu sido madaxweynaha kenya oo ku saabsan wejiga cusub ee soomaaliya gashay isagoo madaxweynaha soomaaliyana u sheegay in madaxweynaha uu usoo diray salaan isagaoo ah madaxweynaha la doortay shacabka soomaaliyeed balse wasiirka ayaa hadalka joojiyey iyadoo la maqlayay rasaas xoogan intaa kadib qaraxa markii uu dhacay waxaa dhismaha hoteelka kusoo cararay laba ka mid a raggii weerarka soo qaaday oo labaduba ay ciidamada ilaalada ku toogteen barxadda dhismaha hoteelka waxaana goobtuna ay noqotay goob jahwareer uu ka dhacay iyadoo saxaafaduna ay kaamirooyinka u kala carareen miraayadaha dariishadaha dhismaha hoteelka ay wax ka socdeen si ay u ogaadaan waxa goobta ka socda halka qaarna ay dhabacaasadeen dhulka si ay uga gaashaantaan haddii badaha la isweydaarsanao ay kasoo dusaan dhismaha dariishadaha hoteelka maadaama fooqa ugu sareeya uu shirka jaraa-id ka socday iyadoo markaa kadibna uu hadalka dhammaystiray qaraxa kadib wasiirka arrimaha dibadda qaraxa labaad ayaa dhacay markii uu hadalku qaatay madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud daqiiqada kadib markii uu u mahadceliyey wafdiga uu wasiirka arrimaha dibadda hogaaminayay kuna soo dhoweeyay magaalada muqdisho isaga oo markii uu qaraxu dhacayna u sheegay wafdiga in tani ay tahay muqdishada ay doonayaan in ay isbeddelka u horseedaan waxyaabaha dhacaya iyo kuwo lamid ahna ay horey kaga jireen
Uh, welcome to Mogadishu. This is the Mogadishu we are trying to change. Millions, millions of Somali lives have been saved for that support, and millions more have been created hope
madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ahaa shaqsiga keliya ee ugu deganaa inta goobta ku sugnayd waxaana uu diiday inuu hakiyo hadalkiisa inta ay rasaasta iyo xabaduhuba socdeen walow uu la koowsaday qaraxyo laba maalin uun kadib markii uu ku guulaystay madaxweynaha soomaaliya iyadoo markii uu shirka jaraa-id dhammaaday isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda kenya iyo wafdiga beesha caalamka ka socday ay si degdegah ammaankooda ula wareegeen ciidamada amisom kuwaas oo geeyay qol qaas ah oo isla hoteelka ka tirsan labada qarax ee ismiidaamin ayaa kan koowaad waxa uu ka dhacay albaabka koowaad ee laga galo hoteelka jasiira oo aan ka fogeen garoonka diyaaradaha muqdisho halka qaraxa kalena uu isna ka dhacay dhabarka dambe ee hoteelka kadib markii ay ciidamada ilaalada toogteen nin doonayay inuu ismiidaamiyo waxaana labada ismiidaamiyayaashuba ay xirnaayeen dareeska ciidamada dowladda dhimashadu waa sideed saddex raggii weerarka soo qaaday laba amisom laba ciidamada dowladda iyo ruux rayd ah mas-uuliyadda qaraxa waxaa sheegtay ururka al-shabaab oo tilmaamay in ay la damacsanaayeen wasiirka arrimaha dibadda kenya iyo wafdiga uu hogaaminayay oo maanta muqdisho booqasho ku yimid walow wafdiga oo badqaba ee gelinkii dambe ee maanta ka dhoofeen garoonka diyaaradaha iyadoo ammaankoodana si weyn loo sugayay seenab abuukar maxamed v o a muqdisho hoteelka jaziira ee qaraxyadu ay ka dhaceen waxaa mas-uuliyadiisa sheegtay inay ka dambeeyeen weerarkaasi ururka al-shabaab hase yeeshee dadkii xilliga weerarkaasi uu dhacaya ku sugnaa waxaa ka mid a cabdiweli maxamed cali xildhibaan cabdiweli maxamed cali oo ah ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya haddaba cabdulaahi nuur colomba ayaa khadka teleefoonka ee magaalada muqdisho kula xiriiray cabdiweli gaas ugu horreyntiina waxa uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen walaal halkaa waxaa noogu yimid wasiirka arrimaha dowladda waddanka kenya dowladda hogaaminayo waxaa la joogay markaas oo aniga iyo madaxweynaha xasan sheekh maxamuud madaxweynaha ayaa hadlaayay oo hadalka dhameeyey kabacdina waxaanu dhaqalla qarax ka dhacay meesha banaankeeda annagu weli guryahan ku jira banaanka waan ansixin oo dabesha weli joognaa sida naloo sheegayna marka waxa weeye saddex qof oo isdafisay dhimashadana hadda ilaa inta naloo sheegay sideed qof weeye oo ay ku jiraan saddexdaas qof oo istarxiyey waxaana kamid ah masirdaxo wiil kamid ah aniga askartii waaldiyeenaysa ee dadka dhinta kamid ah marka macluumaadka aynu ilaa intaas weeye saddexdaas qof oo istarxisay iyo shantaas qof oo kale oo dhimatay oo kamid yahay askari soomaaliya boliisa iyo askari amisooma marka sideedaa qof baa dhimatay sida hadda warkaan ku hayo ilaa hadda saacadana jooga ra-iisul wasaare cabdiwaali qaraxa aada maqasheen dhawaqiisu sidee ahaa qaraxa oo maqlaynay waana dhowr qarax iskaba joogay ahaayeen iyo xabado dhacaayo in kale sida loo leeyahay qaraxa hal qof isqarxiyey oo soo qarxay laakiin labada qofoo kale waa la toogtay marka macluumaadka
marka hoteelka madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha dibadda ee kenya iyo madaxda kale halkaa joogay adiga aad ka mid ahayd qaybtee baad kaga sugnayd anigu meel koran joognay oo shir ku lahayn qarkan hoosta ayuu ka dhacay banaanka deysa hore ee meesha madaxweynuhu madaxweyne cusub uu degan yahay anagu xoogaa wax ka fogay yani meel dabaq sare ayaanu fadhinay oo shirka ku lahay qaarkuna banaanka ayuu ka dhacay mudane ra-iisul wasaare sidee uga suura gashay in dadkaasi ismiidaaminaya ama hoteelka soo weeraray ay halkaas soo gaareen waxaanu waa waa ay dhacdaa waana kollay hadda in aada aada kabaadi loo loo taxadiro weeye waana nimankani de wax kastoo isku dayayaan wax kastana way adeegsanayaan laakiin ilaahay kuma guureyna jebadooda madaxweynaha iyo aniguna waa nabad qabnaa wax dhawaa jira ma jiraan waa fiicannahay de dabcan dee markii iska garanaysaa nimankan laga adkaaday wax kastoo isku dayayaan nooc kasta oo dhawan inay isku dayaan waa geysanayaan laakiin ilaahay kuma guureynayo hadii laha yidhaah marka wafdigii dowladda kenya ka socday hoteelka idinla joogay weli ma hodheelkay ku sugan yihin mise way baxeen kulli waa joogna weli waa weli shirkaa noo socda waa fiicanna wax dhibaatay ma jiraan wax cabsiyana ma jiraan noocaan qabnahay ma jiraan waa laba nacdi ma jiro aad bala fiican hadda marka siyaaba gaargaar lasoo aragtaya waana fiicanna wax dhibaatay ma jiraan barnaamijkiina si fiican buu socda ra-iisul wasaare marka adigu ma aragtay wax mayda oo dhimasho ama dhaawaca may anagu banaanka ma bixin weli laakiin riboorka waxaan soo siinaya madaxda meesha joogtay boliiska iyo militariga marka laakiin anagu meesha ku sugan weli waa sidee marka hadda goobta aad ku sugan tihiin ammaankeeda waa fiican yahay hadda ciidamadu aad bay hadda usugayaan ammaanka waa la fiican yahay dhacya dhacya inay dhici doonaan umalalmaya deelahayiraa
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdiweli maxamed cali ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii soomaalida ee ku sugnaa xilliga weerarka uu ka dhacaya hoteelka jaziira ee magaalada muqdisho ee uu deganaa madaxweynaha soomaaliya
dhinaca kalena ciidamada midooda afrika ayaa sheegay inay fashiliyeen weeraro qaraxyo ah oo lala beegsanayay madaxweynaha cusub ee soomaaliya amisom waxay sheegtay in laba ismiidaamiya ay hodheelka agtiisa isku qarxiyeen mid kalena amisom ay toogata ka hor intii aanu isqarxin wariyahayaga saare cabdi axmed oo istuudiyaha ayla joogta ayaa qadka telefoonka ee muqdisho kula xiriirtay hafayeenka ciidamada amisom kolonel cali caadan xaamud waxaana ay weydiisay marka hore inuu faahfaahiyo qaraxyada lagu weeraray hoteelka uu madaxweynuhu degan yahay walaal waa wax maqaadiir meesha lala maaganaa ciidamada amisom iyo howlgalkii kamid ahaa inay ammaanka madax iyada meesha ay joogtay inay fuliyaan iyaa la isku dayay inaa dib loo geysto laakiin amisom way iska cabdisay marka sidee wax u dhaceen sharaxaad bal naga sii haddii sharaxaadan kaa siin lahaa qarax baa jidka xaggay yaaleen baabuurta lagu qarfiyey baabuuradaiyo mida waa la cawiray qarax labaadna xagga dambe nin sidii wuxuu suicide boner ahaa oo nimankii ismiineynayey inuu isku dayay isagoo inuu xagga dambe hoteelka kasoo galo kaasina waa lagu labadayay waxaad sheegtay in nin uu isku qarxiyey meel wada a markii hore ma hoteelka dhexdiisay ahayd ma ilankiisay ahayd mase banaanka korey ahayd horta qofka isqarxiyey ka hore waa banaanka hore weeyaan inay maxa markuu meel uu u maro waayey hoteelkii baabuurkii hor yaalay inuu isku qarxiyey agtiisa baabuurkii unbuu cawraad ugeystay isagoo halkii uu naftiisa ku seegay joojisay tirada dhimashada waa inteen la-eg anaka nin baa nagaga dhintay saddexna way ku cawran tahay cawraad shahaada nin ayaa ku dhintay saddexna way ku dhaawacantay dhinaca amisom miyaad ula jeedaa sidaa weeyaan walaal ciidamada dawladda iyo dadkii kale goobta joogay hoteelka iyo meelihii ka dhawaa ee sidee bay wax u gaareen waxaan u malaynayaa ninkaa isku dayayey inuu hodheelka inuu halkaasi qof ku cawiray inuu shacab yahay iyo inuu ciidamadii soomaaliyeed uu kamid ahaa iyadana waan ka fiirsanayna weli hawsha waa lagu jiraa qof qof kale ayaa dhaawacmay ayaad leedahay marka laga reebay saddexda dhaawac ee ciidamada amisom iyo qofka dhintay ciidamada amisom qof kale iyo ku kuurbaxay halkaasoo ku dhintay waa tahay hoteelka gudihiisa maxaa ka socday yaase joogay hoteelka gudihiisa imika waa ammaan madaxdii gudaha ku jirtay iyo hareerteeduba imika waa la maxaa la sakuurgareeyey gacanteeda ayay ku jirtaa waana ma joogaan mise waa laga saaray way joogaan waana nabad e waa tahay marka hoteelka gudihiisa waxaa la sheegay in shir uu ka socday madaxweynaha cusub ee soomaaliya uu joogay wafuud fara badan oo ka timid dalka kenya oo uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda ee kenya uu joogay iyo dad kale ka socda beesha caalamka marka kulanka markaasi maxay ka wada hadlayeen kulankaasi horta wuxuu guud ahaan anigu faahfaahinan kaaga diidi karaya ma jirto laakiin soo dhaweyn madaxda jadiidka iyo hambalyo ay ula yimaadeen dawladaha barkooda ay soo direen sida kenya ay kamid tahay wafuud ka socota kenya iyo iyaguna halkaa joogay iyaku hawshay wateen dibadda wixii doonaya aan ka dhace sidiiba iskaga wataano way socotaa hawshooda labada qof ee sameeyey weerarkan ma ahane ma dad kalaa jira oo qoryo ku hubeysnaa oo rasaas furay xilligii labadan ruux ay sameynayeen ismiidaaminta maya taasi ma hayo anigu waa tahay hadda wafuuddii ka socotay ee kenya ee shirka meesha uu kala socday iyo madaxweynihii iyo xubnihii meesha ku jiray ee madaxda ah xaggee baa loo qaaday lama kaadina halkiibay iska joogaan hodheelkiibay iskaga dhex jiraan hoteelkana agagaarkiisa imika anakaa gacanta ku hayna jidkii iyo dadkii wada socdayna sidiiba u socdaan oo waa noloshu waa caadi weerarkan ismiidaaminta ah sidee bay dadkani ugu suurowday inay hoteelka agagaarkiisa ama ciidamada amisom ee goobta joogay nabad ilaalinta midooda afrika ay u soo dhowaadaan xilli goobta ay joogeen dad heerkaasiya oo wafuudo ka yimid banaanka iyo madaxdii dawladda ayaandara soomaalidu waa isku eg tahay arrintanina waa arrin soomaaliyeed weeyaan kulleydana waxaan anu hadda ra'yigayga la iweydiiyo shacabka soomaaliyeed iyo dawladda soomaaliyeed hadday il gaara ay ugu hayn waayaan nabad sugidda ay siinayso amisom ciidamadeedu wax daran baa u dhinaanaya marka ay noqoto annaku shacbiga mar kasta geliya oo dhawra sidii dad waddankoogii la joogo iyaan ula dhaqmanaa haddii dadkan makaste xumaanta wadina way nagaga qarsooni karaan laakiinse aad baa looga fiirsanayaa marka meelaha caynkaas oo kale la joogo
hofayeenka ciidamada amisom kolonel cali aadan xaamud oo isagoo jooga magaalada muqdisho qaadka telefoonka ugu warramayey waryaheena zahra cabdi axmed oo stuudiyaha ila joogta dhinaca kalena kornel cabdulaahi cali macow oo hore xilal uga soo qabtay hay-adaha nabad sugidda soomaaliya haatanna ku sugan dalkan maraykanka ayaa weerarkaasi qaraxyada lagula beegsaday hodheelkii uu deganaa madaxweynaha soomaaliya ku tilmaamay dabacsanaan dhinaca hay-adaha amniga iyo sirdoonka soomaalida wuxuuna tilmaamay in lagaga foojignaado halista ay maleegayaan kooxaha dowladda ka soo jeeda waryaheena saare cidla nuura washington joogta ayaa idaacaddayadii galabta waraysatay korneyl macow waxayna ugu horreyn weydiisay sida uula muuqdo falkaasi dhacay sababta fududaysay madaxweynaha wuxuu ahay madaxweyne shacbi oo shacbiga maaragtay ay ay aad iyo aad maaragtay ay ay ugu kalsoonaayeen in maaragtay isbedelka dhacay laakiinse waxaa qaladka dhacay hay-adaha amniga marnaba laysma weydiinin haddii madaxweyne madaxweyne kale la doorto maxaan ka yeelaynaa madaxweynaha marka hoteelka la seexinayo waxaa villa soomaaliya waxaa ku yaalla guryo badan oo la seexan karo waxaa ku yaalla guriga martida ku yaalla oo laba dabaqa waxaa ku yaalla villa hargeysa oo muxuu ahay iyadana muxuu ahay ka ka tirsan madaxtooyada waxaa ku yaalla laba guri oo kaleeto saddex guri oo kaleeto oo villooyin oo la jiifto waxaa ku yaalla muxuu ahay xafiiska madaxweynaha dabaqa labaad xataa waxa waa meel la jiifto waay laakiinse waxaa muxuu ahayaan daraa in madaxweynaha iyo intaasoo wafuud ah oo maaragtay caalamiya oo soo booqanaysa iyo mas-uuliyiinta kaleeto in la seexiyo jid afar geesood ah sida aan hadda aan aan aan qariidada aan ku aan kusoo ogaaday waxa waaye afar jid ayaa isgooyay jidka buulaxoobay ka imaanayo iyo midka xalana ka imaanayo iyo midka kaleeto abisiyoona aadayo hotelkana waxa uu jiraa muxuu ahay airportka shan boqol oo mitir ayuu u jiraa waan garta marka waxa waaye meel sidaas oo kaleeta in maaragtay mas-uul oo maaragtay qaran oo madaxweynihii qaranka ah in la seexiyo ama oo muxuu ahay oo dad uu ku qaabilo taasaaba khaldaneed waan garta cornel macow markaad eegto waa suuragal in laba isyidhiba madaxweynuhu intuu si rasmiya xilka ugala wareegayo madaxweynihii hore inkasta oo goobtii doorashadu ka dhacdayba uu madaxweyne shariif uu xilwareejin kooban ku sameeyey hase ahaate ee markaad eegto ciidamada meesha joogay iyo weliba meesha oo ahayd hotel ganacsi oo laga yaaba in iyaguna ilaaladooda gaarka a leeyihiin xaggay wax ka dayacmeen waxa ay wax ka dayacmeen xalay aniga qaar ka mida hotelka ayaan la hadlay oo hotelka jiifaan su-aasha aan weydiiyey waxay ahayd hotelka ma waxaa degan madaxweynaha keligiis mise dad kaleeta ayaa la degan dad kale oo shacab aan la aqoonin ayaa deganayn taas horta waxa waaye waa qalad qaladka labaad oo meesha dhacay waxa waaye istraatiijiyad amniga madaxweynaha lagu sugaayo layskama waraysanin xataa markii la doortay isla markiiba waxaa dhacay muxuu ahay n n in maaragtay isla markiiba lagu baraarugay xaggeen madaxweynaha geynaa xagoo caawo maarata uu seexanaa xaggeen maaragtay n n u diyaarsan lama wax loo diyaariyay malaha hay-adaha amniga waxay ahayd doorasho ayaa dhacayso madaxweyneha la dooranaa haddii madaxweyne kale la doorto xaggee la dejinaya laguma fekerin isla markaas habeenkaas waxa uu madaxweynaha uu ku baryay xalane laakiinse hotelka inuu soo seexdo uu ku qasban yahay waayo madaxweynaha dad ayuu qaabilaa wafuuduu qaabilaa sida hadda qaabilaadan maaragtay wafuuddan kenya ka timid ay maaragtay oo meeshuu ku qaabilaya marka ciidamada meesha jooga waxa waaye baabuur suicide oo soo socda muxuu ahay bortieri oo maaragtay goolwalaa maihid w ku ninkan waa nin inuu isdilo rabo laakiin istraatiijiyada la dejiyay ayaa totally qalad aheyd mas-uuliyaddaasna waxaa iska leh oo qaadaya hay-adaha hay-adaha amniga qaranka gaar ahaan wasaaradda amniga qaranka marnaba kuma aysan fikrin sida aan filayo in maaragtay amniga madaxweynaha si dhaba loo sugo inta uu maaragtay xafiiskiisa ula wareegayo waan gartay cornel macow e waxaa jirta magaalada muqdisho baryihii ugu dambeeyey in la sheegay in laga saaray kooxaha shabaab hase haatee weeraradaasi waxay muujin karaan in weli ay khatartu ka jirto magaalada muqdisho gudaheeda e saameynta ay ku yeelan karto madaxweynaha cusub iyo mas-uuliyiinta kaleba iyo xaaladda amniga ee magaalada maxay kula muuqataa horta waxa waaye dagaalyahanadan argagixisada ee al-shabaab waxa waaye hal kelimada ayay isticmaalaan kelimadaasna waxa waaye waa kelimada shaydaanka oo isticmaalo oo ah muxuu ahay ana wa min bacdi tuufaan aniga wixii iga dambeeyay tuufaan ha dhaco oo balaayo ha dhacdo dhulka ha gariiro waxa waaye waa cadow oo maduulaan ku ah qaranka soomaaliyeed ku ah marka waxa waaye dagaalkan waa inuu noqdaa dagaal shacbiya oo kacdood ah oo nimankaa maaragtay lagula dagaalamaya magaalada way joogaan xataa qaar waxaa jiraan kasoo baxsaday al-shabaab oo laleeyahay dhaqan celin ayaa loo samaynaya oo boqolaal oo meel ku xaraysan ayaan dhaweed waxaan maqlayna kuwo kaleeta in cafis looga soo daayay maxuahay maxuahay laga soo daayay xabsiga laga soo daayay marka argagixisaha cafis maba gashabo toban sano shan iyo toban sano labaatan sano kadib qofka markuu siduu u fakarayo psychology ahaan ee dhakhaatiir ay cabiraan maskaxdiisa ayaa bulshada lagu lagu soo dayin karaa marka magaalada muqdisho amnigeeda ma sugno laakiinse amniga waxaa la rabaa hay- hay-adaha amniga inay intaa ka foojignaadaan
korneyl cabdulaahi cali macow oo hore xilal uga soo qabtay hay-adaha nabad sugidda soomaaliya oo isagoo jooga dalka maraykanka gaar ahaan gobolka north carolina magaalada charlotte qadka telefoonka ugu warramayay waryaheena sahre cidla nuura washington joogta